dhegeystayaal wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka sahanka raadiyaha oo xilligan oo kale maalin walba marka jimcaha laga reebo aad kala socotaan raadka muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aan barnaamijka kusoo qaadan doonna waxaa ka mid ah afar kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ayaa maanta lagu wadaa in lagu doorto magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaan kaloo barnaamijka kusoo qaadan doonaa xukuumadda soomaaliya waxa ay guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ugu baaqda inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara shaki iyo aamina darro haddaba sida ay u socoto doorashada golaha shacabka iyo baaqa ra-iisul wasaaraha falanqayn ku saabsan ayaan idiin hayaa qodobada kale waxaa ka mid ah degmada waa maamulka degmada luuqa gobolka gado iyo ganacsatada ayaa wada gurmad ay u samaynayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen macallimiinta dugsiyada gobolka banaadir iyo guud ahaan qaybaha waxbarashada gobolka waxa ay bilaabeen inay ka qayb qaataan ururinta gurmad loo samaynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen qodobada iyo qodobo kale ayaa ka mid ah waxyaabahan barnaamijka sahanka ku soo qaadan doona barqanimadan hadduu allaydmo xubnihii joogtada ah ayaa qaybka waxyaabaha barnaamijka aad ku maqli doontaan labada saacee soo socoto hadduu allaydmo mar kale iyo sahanka radioga heeskaan ku dhigiisu yahay saxan saxo oo ah hobolada qaranka ee waaberi miraha iyo laxanka maxamed nuur shiraaco ayaa iska leh kunsagaaboqosagaaiyotoddobaatanki ayay ka mid noqotay heesaha ku soo xarooday kaadka raadiyo muqdisho koritaan ayay u noqon doontaa barnaamijka sahanka raadiyaha ee dhegeysa wacan degeystayaal heestaa saxan saxa da qarankee waa beri waxay furitaan u ahayd barnaamijka saxanka raadiyaha oo raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya idinkaga imaanaya qodobada barnaamijka ah aan furitaankiisa idiin sheegay ayaan sii ambaqaadi doonaa waxaa ugu horrayn doonaa afar kursi oo ka mid a kuraasta golaha shacabka ah ayaa lagu wadaa in maanta lagu doorto magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed halkaasoo maalmihii ugu dambeeyey maamulka koonfur galbeed iyo guddiyada doorashaduba hawsha doorashadu ay ka socoto ilaa dhowr xildhibaan maamulkaas ay u suurta gashay in laga soo saaro waxaa hadda stuudiyaha igula sugan soo saaraha barnaamijka saakay maxamed kaafi sheekh abukar oo la socday guud ahaan howlahan iyo siday u socdaan maxamed bal afartan kursi ee lagu wada saakay in baydhabo lagu doorto waa mahadsantahay siraaj warcadeeye goordhow ayaa lagu wadaa in doorashada golaha shacabka baydhabo afar kursi oo taala maanta marka laga doorto kuraastaas waxay kala yihiin kursiga boqol iyo saddex kursiga boqol siddeetan iyo sagaal kursiga afartan iyo kow iyo sidoo kale eber afartan iyo labo marka kuraastaas dhan ayaa waxaa la rabaa maanta in lagu doorto magaalada baydhabo xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed guddiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeed ee siid wuxuu qabanayaa doorashada afar kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo taalla magaalada baydhabo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee koonfur galbeed waxaana guddigu ay sheegeen in maanta oo taariikhdu ay tahay sideed iyo labaatanka bisha nofembar laba kun iyo ko iyo labaatan kuraastaasi doorashadooda ka dhici doonta magaalada baydhabo haatanna baydhabo waryaheena siraaji sheekh isaaq ayaa wuxuu ku sugan yahay goobta ay doorashadu ka dhacayso ergooyinka ayaa xaadiray waxaana socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee la doonayo inay doorashadu ku bilaabato dhegeystayaasheenna waxaan la socodsiinaynaa inay si toosa warbaahinta qaranka qeybaheeda kala duwan ay doorashada kala socon doonaan oo aan si toos ugu soo tabin doono si aad la socoto war caddeeyo doorashada golaha shacabkana si guud ayay dalka uga bilaabatay horey waxay si toosa markii ugu horreysay uga bilaabatay magaalada muqdisho oo laba xildhibaan oo ka mid a xubnaha gobolada waqooyi ee lagu dooranayo muqdisho ayaa lagu soo doortay kadibna deegaanada galmudug ayaa sidoo kale doorashadu ka bilaabatay iyadoo shan kursi oo kale oo kuraasta golaha shacabka ee gobolada waqooyina mar kale lagu doortay isla muqdisho haddana shalna doorashadu koonfur galbeed way ka bilaabatay maantana sidoo kale way sii soconaysaa waayahay maxamed kaaka waa mahadsan tahay markan siraaji ayaa khadka telefoonka toos ugu jira siraaji haddaad imaqlayso bal faahfaahin iga sii saakay sida wax uga socdaan baydhabo
magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed maanta waxaa si toosa uga dhexaysa doorasho ilaa iyo afar kursi oo ka mid ah kow iyo toban kursi dhowaan uu shaaciyey guddiga doorashada oo saddex ka mid ana shalay la doortay runtii hoolka ama laba hool oo looga talagalay inay doorashadu ka dhacdo ayaa xilligan waxaa kusii qulqulaya ergooyinka looga talagalay inay doortaan musharaxiinta guddiga doorashada ayaa isagana sidoo kale qabanqaabo aada u ballaaran wada ciidamada amniga ayaa sidoo kale oo gaar ahaan booliska ayaa waxay samaynayaan baaritaano iyadoona goobta doorashooyinka ay ka dhacayaan runtii amnigeeda si aada loo sugay afar kursi ayaa la rajaynayaa maanta in doorashadooda si rasmi ay ugu dhacdo magaalada baydhabo shalayna saad la socotidba saddex kursi ayaa la doortay marka koonfur galbeed waxaa la odhan karaa inay si toosa ugu bilaabatay doorashada aqalka hoose musharaxiin aada u tiro badan ayaa magaalada kusoo qulqulaya kuwaasoo qaarkood ka imaanaya gobolada kale ee dalka dibadda iyo sidoo kale xildhibaanadii xilkooda dhammaaday oo iyaguna doonaya inay mar kale ay soo laabtaan oo iyagu labt labtirkoodii musharaxiin ah marka doorashooyinku si nadboon ayay ku socdaan jawi qurux badan ayay ku socdaan ergooyin gaaraya boqol iyo kow ayaa musharaxiinta dooranaya marka hoolasha looga talagalay inay doorashooyinka ka dhacaana aada ayaa amnigooda loo adkeeyey oo hadda wax yar kadib waxaa si toosa u bilaabmi doona waxaa la sugaya musharaxiinta ergooyinka way fadhiyaan marka doorashada daqiiqado kadib inay bilaabato la rajaynayaa waayahay siraaji kursiga aan rajaynayo inuu maaragtay boqol iyo saddex oo jawaari inuu ku fadhiyo aan rajaynayo waa kii guddiga doorashada heer qaran ay yidhahdeen hawshiisa ha la hakiyo ama dib ha loo dhigo guddiga doorashada dowlad goboleed kale waxay yidhaahdeen hawshii waa qabanaynaa ilaa hadda kaas go-aan ma laga gaarin miya mise guddiga maaragtay koonfur galbeed waxay go-aansadeen inay shaqadaa qabtaan
waa mahadsan tahay kursiga boqol iyo saddex oo runtii muran fara badan dhaliyey oo ilaa iyo shalay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ay isku jawaabayeen runtii go-aanka guddiga koonfur galbeed uu qaatay ayaad moodaa inuu dhaqan galay kursiga ugu horeeya ee maanta lagu tartami doono waa kursiga boqol iyo saddex oo ay ku tartami doonaan musharaxiin oo ilaa aada u firfircoon marka kuraasta ugu horreysaba waxay noqonaysaa kursiga tirsigiisu yahay boqol iyo saddex kursiga labaadna waxaa ku tartami doona guddoomiyihii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shaqaada madooba iyo musharaxiin kale marka saasay u socotaa waxaadna moodaa guddiga doorashada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inay go-aankooda ay ka dhabeeyeen oo maantaba kursigii boqol iyo saddexda ahaa ee muranka uu ka taagnaa inuu noqday kursigii ugu horreeyay ee lagu tartamayo waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay waryahayga saraaji sheekh isxaaq oo qadka telefoonka toos ugu jira isagoo baydhabo xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ku sugan halkaas oo doorashada maamulkaas iyo xubnaha golaha shacabka doorashadiisu ay ka socoto maanta ilaa afar kursi oo ka mid ah kuraasta xubnaha golaha shacabka ee koonfur galbeed ee degaan ahaan kasoo jeeda lagu dooran doono magaaladaasi baydhabo waxaan dib ugu laabanayaa maxamed kaafi sheekh abuukar oo soo saaraha barnaamijka saakay maxamed guddiga xalinta khilaafaadka waxay iyana ka hadleen kuraas ka mid a kuraastii ama la doorto ama muranka ka taagnaa bal maxay yidhahdeen waa mahadsantaa war caddeeye goordhow waxaa na soo gaaray war ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka warkan ayaa waxa ay ku sheegeen in ujeedkiisa uu yahay hakin ku dhawaaqidda natiijada rasmiga ah ee kursiga tirsigiisu yahay lixdan iyo toddobo kaas oo dhowaan lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug halkaasna uu ku guuleystay yaasiin farey nin la yidhaahdo oo horey uga tirsanaa hay-adaha ammaanka haddana ah kursigaasna loo doortay marka guddiga waxa ay sheegeen in ay cabasho kasoo gaartay sidoo kalena dacwad ay soo gudbiyeen waxaana ay sheegeen dacwadda in dadka uu soo gudbiya uu ka mid yahay musharax axmed cabdikariin cali oo doonaya inuu kursigaasi u tartamo oo aana tartan ka qaybgelin iyo sidoo kale nabadoon cali xasan cali oo loo yaqaano cali jeesto oo ka mid a nabadoonada beesha kursiga iskale marka labadaas qof ayaa guddigu ay sheegeen inay dacwo ka soo gaartay arrintaasna ay baarayaan natiijada rasmiga in lagu dhawaaqana kursigana in la hakiyey ilaki waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed kaafi sheekh abukar oo warbixintii ugu dambeysay guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal arrintiisa nala wadaagayay barnaamijka sankaraadyaha ayaad la socotaan xukuumadda soomaaliyana waxa ay guddiyada doorashada ugu baaqday inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara shaki iyo aaminaad darro ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu ka hadlay arrintan iyo meelaha qaar cabashooyinka ee ka soo yeeraya dadka u sharaxan xilaalka kuraasta baarlamanka ama golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya hadalkan ayuu bulshada la wadaagay waxaan ku bilaabanayaa cabashooyinka la xiriira doorashooyinka ka qabsoomay meelo ka mid a dalka ayaa ka imaanaya musharaxiinta iyo odayaasha qabaa'ilada qaarkood intaas waa ka wada dheragsannahay waan ognahay cabasho ma dhammaanayso laakiin waa inaan u feejignaana aan la soconno cabashada waxay tahay saad la socotiinna habraacyo iyo heshiisyada doorashooyinka waxaa si cad ugu qeexan in hufnaanta doorashada ay saldhig u yihiin saddex arrimood midda koowaad oo ah madax banaanida guddiyada doorashooyinka waxaan rabaa saddexdiina guddi inay madax bannaan yihiin aadan ku milmin madaxda dowlad goboleedyada waxaa kaloo jirto ilaalinta habraacyada doorashooyinka waxaan samaynay madasha oo dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha habraacyo laisku waafaqay oo la saxiixa ayayaan cid ka sarrayso ama ku xadgudbi karta ma lahan waxaa kaloo nalooga baahan yahay cadaaladda iyo xalinta khilaafaadka markasta waxaan u taagannahay cadaaladda laakiin cadaaladda waa in la maraa wadadeedii wadadaas markii la maro ayaa guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadkana ay xalinayaan ay marsiinayaan wadada ku waajibka saad la socotaan mas-uuliyadda ilaalinta hufnaanta doorashooyinka waxaa ka mid ah ilaalinta madax banaanida guddiyada doorashooyinka waxaa ka mas-uul ah madaxda guddiyada doorashooyinka waa in aysan cidna ka aqbalin faragelin siyaasadeed hadday tahay siid hadday tahay fiid hadday tahay khilaafaadka fargelintaas siyaasadda meel ay idinka soo gasho ma lahan waa inaad u hoggaansanaataan keliya habraaca iyo xeerarka doorashooyinka loo dejiyo oo aad haysataan iyadoo qoraal ah soo maaha madaxda dowlad goboleedda waa in ay guddiyada ku dhiirigeliyaan in doorashada u dhacdo si hufan kuna shaqeeyaan madax bannaani taas waa waajib saaran madaxda dowlad goboleedyada ilaalinta iyo korjoogtaynta ku dhaqanka iyo hirgelinta habraacyada doorashooyinka waxaa ka mas-uulah guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashooyinka waxaana waajib ku ah in ay hubiyaan in guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ay ku shaqeeyaan habraacyadii lagu heshiiyey wixii ka qaldamaana ay saxaan waa waajib saaran saad la socotaan hufnaanta doorashada waxaa ka mas-uulah guddiga xalinta khilaafaadka oo runtii lafdhabar u ah in ay doorashada noqoto mid lagu kalsoonaan karo waa in si cadaalad ah guddiga uga garnaqaan cabashada doorashooyinka waxaan sidoo kale rabaa idinka ayaa garnaqi meesha ah dadka musharaxiintana waxaan leeyahay meediyaha la tago ama raadiya laga soo hadlo ama twitter ama facebook wax lagu soo qoro ma ahan hab dacwo loo soo gudbisto dacwada nidaam iyo habraacay leedahay diyaar ayaan u nahay haddaan nahay dowladdii hadday yihiin guddiyadii doorashooyinka in dacwadaada loo maro loo qaado habkii habraaca uu dhigaya waxaana mas-uuliyaddaas ay saaran tahay guddiga xalinta khilaafaadka oo mas-uulka ah wixii cabsho ah waxaana in iyaga loo soo gudbiyaa marka waxaan rabaa in aad u sheegtaan markasta musharaxiinta cusub oo soo dabcaya soo dalbanaya kuraasta cusub oo mustaqbalka imaanayso oo wiigba wiigga ka xiga soo gudbinaya idinka waajib ayaa idinka saaran in aad u fasirtaan waxa ay yihiin iyo habkay u maraayaan habraacaas xalinta khilaafaadka iyadoo la tixgelinayo arrimahaas aan soo sheegnay waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal heer dowlad goboleed in ay ilaaliyaan madax banaanida doorashooyinka iyo ku dhaqanka habraaca doorashooyinka waana in ay ogaadaan in lagula xisaabtamayo wixii musuq maasuq ah oo ay ku kacaan aniga ra-iisul wasaare ahaan marna ma aqbalayo wax musuq maasuq ah hadday tahay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed hadday ku milmaan madaxda marna kama yeelayno waan in aan ogaanaa inaysan ku milmin ayna xor ka yihiin waxaan leeyahay madaxda dowlad goboleedyada fadlan fadlan doorashadan waa inay noqotaa doorasho huba- hufan waa inaad ilaalisaan madax banaanida doorashada oo ay mas-uuliyadaydu tahay guddiyadii aan soo sheegnay oo ah heer dowlad goboleed heer dowlad fera- federaalka ah iyo guddida xalinta khilaafaadka saas ayaan soo je- u sheegayaa madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayuu ahaa uu ka hadlayey ee doorashooyinka golaha shacabka ee hadda ee ka socda qaar ka mida dowlad goboleedyada iyo cabashooyinka ka imaanaya murashaxiinta qaarkood oo la xiriirta in la boobay kuraasta iyo habka loo maray inaanay sax ahayn ee waxaana ugu baaqay guddiyada iyo dowlad goboleedyadaba in ay ee, maaragtay qabtaan doorasho hufan oo xalaal ah marnana ay xukuumaddu aqbali dooneen arrintan haddaba sida ay ku socoto doorashada golaha shacabka iyo baaqi ra-iisul wasaaraha arrimo ku saabsan waxaan aa, aa, wax ka weydiinaa aqoon-yahan maxamed nuur qalimow oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool london waddanka ingiriiska
run ahaantii talooyinka uu soo jeediyey prime minister ku dhiirigelinaya in eh, khilaafaadka haddaba soo baxay iyadoon kuraastii aqalka shacabka boqol kiiba shan xitaa aan la dooran eh, maamul goboleedana ay ka wada bilaabeen oo labadii ugu horreysay ee qabtay eh, doorashada cabasho badan iyo muuqaal aan wanaagsanayn uu ka soo baxay horta waxaa fiican eh, in qaabkaasi wax badan laga bedelo si ummadda soomaaliyeed iyo caalamka iyo eh, loo geliyo kalsooni aan u helno baarlamaan hufan oo dadka lasoo doortay ay yihiin shacabka ay matalayeen iyo cuqaashi iyaga madaxda u ahaa ayna kalsoonida soo siiyeen siciyadoodana wata laakiin haddii haddeer qaabka ay ku bilaabmeen eh, dhowrkii lagu soo doortay eh, aqalka shacabka eh, golaha shacabka ee ee lagu soo doortay galmudug iyo maamul goboleedka koonfur galbeed qaabka ay u dhaceen ma ahayn qaab ummadda raaligelinaya iyo ummadda caalamkana maaragtay nagala dhigaya sida qaabka standardka adduunka loo qabto inuu yahay iyadoo marka horeba uu yahay mid dadban ayaa haddana waxaad arkaysaa eh, sida uu ku socdo inaynan ahayn hab yacni eh, mustawa lagu yaqaano doorashada doorasho federaala oo qaran soomaaliyeed dowlad soomaaliyeed lagu dhisaayo marka waxaan dhihi lahaa qaabka ay ku bilaabatay ee hadda boqol kiiba shan xitaa iyadoon xildhibaanadii laba boqol iyo shan iyo toddobaatankii golaha shacabka aan la dooranba ay muran badan iyo eh, wax isdhaafdhaafin badan iyo xaqiraad badan iyo niman tartami lahaa oo yani la hor istaagay iyo waxaasoo dhan waxayna tusinayaan in filimka intiisa dambe ay kasii xumaan doonto haddaan hadda laga hortegin oo kuwii qaldamayna aan la sixin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a eh, maamulka koonfur galbeed oo kale hadda waxaa la ii sheegay ama aanu wada ognahay in dadkii maaragtay legendka ahaa ama maaragtay hormuudka siyaasadda soomaaliya ahaa sida jawaari oo kale in laga hor istaagay inuu tartamo la siiyo hufnaan si uu maaragtay u tijaabiyo dadkiisu rabitaankooda inay iyagu rabaan in kale laakiin laga hor istaagay inuu ka qayb galo doorashadaasi qalimo Meelo kale waa waa macsan waxaa way tahay jirtaa.
in Marka kastoo waxaan- eh, waxyaabaha ka hadlayso aanay jirin hadda cadaymaha gaar oo aan u hayno cabashooyin laakiin meelaha qaar eh, inay jiraan haddana ra-iisul wasaaruhuna uu ka hadlay guddiyo hawshaas qaabilsanna dabcan way jiraan waxaan rajaynayaa inay eh, eh, hawshaas xalinteeda iyaga mas-uuliyadooda saaran tahay waxaan rabaa eh, dowlad goboleedyada kale iyo howlaha golaha shacabka waddanka Eh, guud ahaan doorashadan waa doorasho dadban waxaana laga filan karaa aragtiyo kasto eh, eh, maxaa la yidhahdaa doorashadu hadday dadban tahayna waxay yidhahdaan waa waa un doorasho aan aan maaragtay eh, sida la rabo eh, maaragtay eh, wax loo dooran karin Eh, marka maxaad leedahay eh, waktiga eh, harsan marka la isbarbar dhigay iyo Eh, ilaa hadda in boqolkiiba shan aan eh, hawshii doorashada la qaban eh, maaragtay eh, waa lagu gaarsiin karaa muddada kooban eh, bisha ah
xaqiiqatan sida hadda ay eh, maamul goboleedyada ay- iyo eh, golahan sare ee u qaabilsan doorashada eh, ay sheegeen ilaa iyo december laakiin ilaa iyo december suurtagal maaha qaabka ay ku socoto mideeda kale doorashadu xitaa haddii laga lagala mid dhigo t two thousand sixteenkii iyo twelvekii xitaa oo hal mar keliya la wada qabto waxbay ahaan lahayd laakiin hadda maalin walba laba haddii state walba uu sida hadba siduu isagu rabo laba u keeno saddex keeno shan keeno marka waxay noqonaysaa in next yearka aan galno ama ay hawshu sii fogaato dowladnimadii soomaaliyana ay halkaa eh, cadlaan ku noqoto marka waxaan dhihi lahaa in nidaamkan maaha kii lagu heshiiye oo ah maalin walba in saddex iyo afar la qabto eh hal mar la wada qabto ee la dedejiyo si dowladnimadii soomaaliya mideeda kale saddexda maamul goboleed ee aanan weli ee, hawshan aan gelin ee golaha shacabkana inay iyaguna sida ugu dhaqsada badan galaan ee, iska iyagoo waayaanimo ka qaadanayana labadii maamul goboleed ee ugu horreeyey ee qabtay hadda galmudug iyo koonfur galbeed inay iyaguna caqabadaha noocaas oo kale ama foolxumada noocaas oo kale ay ka foojignaadaan ay doorasho hufan oo mar keliya la wada qabto sida heshiisku yahay waa sidaas ay qabtaan laakiin maalin walba laba iyo afar iyo shan waxay nala tegaysaa sanadka dambe dabayaaqadiisa qaabkaas marka dowladnimadeenina halkaasi cadlaan ku noqonaysaa haddana yani digniino badan ayaa waxaa ka soo baxayaan international communitiga dowladaha deerba bixiya kuwa arrimaha soomaaliya daneeya oo ah in niyadjabkoodu aad u weyn yahay laakiin ilaa iyo december ay ay ay sii samri doonaan inta ay maaragtay la tacaamuli karaan dowladda soomaaliyeed ee kumeel gaarka ah marka waxaan qabaa in la dedejiyo dowladnimadii soomaaliyada ayaa khatar ku jirta waa in dhaqso wax la qabtaa go- golo shacab la helaa dowlad la helaa prime minister madaxweyne la helaa haddaan taa la helinna ilaa iyo december waxaan filayaa in ummadahana gacan qabta ee donorska ee hawsha nala qabta ee siyaasadda naga caawiya ee dhaqaalaha inoo kaba ee mar walbana garab taagan ee jooga ee international community-ga in niyadjab badan ku imaan doono ama markii dambeba ay gibaab ka sameeyaan oo fikir ahaan ay yidhahdaan maba aha dowlad ama dad lama caamili karo ilaa iyagu iska soo hagaajiyaan taana waxay keenaysaa inaan noqono sida afghanistan oo kale maanta markii laga dhex baxay ay iyagii jam isku noqdeen oo dhaqaalihii wax walba sistamkii dowladnimada bangiyadii kala socodkii nabadgelyadii eh, wa- caafimaadkii wax walbaaba ay collapse noqdeen xataa militarigii marka taana ma doonin heerka inaan gaaro ama naloo dayaco international community-ga ay naga rajo degaan oo ay naga tagaan annaga laftigeedna soomaali ahaan shacbi ahaanna ma doonin inaan qaabka maalin walba aan aragno oo doorashadan cabashadeedu badatay ee isqabqabsiga badan waanu dahsannahay wakti badan baan soo luminay waxaan jecelahay in maamul goboleedyada iyo eh, prime ministerka iyo madaxda dowladdaba ay dardar geliyaan mideeda kale guddiga doorashada waa inuu ka madax banaanaadaa eh, kumilanka siyaasadda maamul goboleedyada ama meel walbo ay eh, faragelin uga imaan karto waayo waxaad ku dhaarateen inaad tihiin dad madax bannaan ee doorasho xaq iyo xalaala qaban doona mideeda kale waxyaabaha saacadihii ugu dambeeyey soo baxay aan la yaabana waxaa ka mid a in ma eh, guddiga doorashada ee koonfur galbeed ay ka hor yimaadeen go-aan ka soo baxay eh, guddiga doorashada ee federaalka fit loo yaqaano oo ay leeyihiin kursiga boqol iyo saddex maadaama cabasho weyn ay ka timid waa midkuu jawaari ku fadhiya ha la hakiyo laakiin maamul goboleedka eh, eh, koonfur galbeedna ay leeyihiin waan qabanaynaa marka waxaan da- jecelahay in loogaga dambeeyo Waayahay.
maamulka federaalka Waayahay.
maamulka mar walba waxaa ugu sarreeya federaalka waayahay waa mahadsan yacni tahay.
aan la isku qabqabsan oo guddiyadu isqabsanin waa waa waa yahay Eh, waan rajaynayaa eh, in fariintaada gaarayso eh, cidda ay qusayso waxaan rabaa eh, qalimow dhanka kale eh, dabcan hardan adag ayuu eh, qof walba waxa uu ugu jiraa eh, ama ka mid noqoshada golaha shacabka ee baarlamanka ha ahaado ama eh, mas-uuliyiinta s- eh, xilalka madaxweynaha u wada tartamayo qof walba inuu xildhibaan la soo baxo iyo hardan eh, eh, maaragtay eh, sidii uu kan kan kursiga qof walba qofka kale uga riixan lahaa qof walba uu usoo saari lahaa saaxiibo codka siiya Eh, galaangalkaasna eh, wax soo jiray waa marka eh, maaragtay eh, tii unbaa socota mm, wax ka duwan miya hadda noo muuqda ama lix iyo toban laba kun lix iyo tobanka ama wixii ka horreeyay wixii dhici jiray wax ka duwan miyaa muuqda
dhowr shay oo aad mooddo inay kaga duwan yihiin kuwii hore ayaa jira hadda oo ay ka mid tahay horta in maalin walba state walba uu isagu maalintuu doono qabsado inuu laba iyo saddex iyo afar iyo shan intuu doono isagu doorashada geliyo Eh, in jo- yacni choiceka ama doorashadaba qaabka ay iyagu u doonaan ama sida ay u rabaan ay u qabtaan maamul goboleedyada ma ahayn waxay ahayd hal mar ayaa la wada doonayay hawshu way wada socotay Eh, odayaasha dhaq- odaya- odayada dhaqanka ee maam- ee ugu madaxda ah qabaa'iladana fursad badan ayay u haysteen inay keensadaan iyo shacabka eh, reerkaasi oo ay kursiga leeba qofka ay iyagu doonayaan haddas waxaad moodaa eh, waxaa qaylinaya eh, maam- eh, dhaqa- dhaqankii baa qaylinaya oo le- annagu maaragtay saxiixyadeennii iyadoo aan la haysan ayaa doorasho la qabtay Waay.
qaarkood waxay leeyihin nagalama tashto Qa- eh, sh- shucuubta qaarkood qabeelada qaarkood waxay leeyihin annaguba maba oginba qofka la keenay oo dadka codeeyey xitaa dadaan naqaana maaha marka oldiis waxay uga duwan tahay twenty sixteenkii twenty sixteenkii sidan cabashada qaabkana ma jirin hal mar ayaan la qabanayo maalin in la qabto hal maalin laba la qabto maalin shan la qabto ma ahayn absolute waxay ahayd wax kan hal mar isla socda go-aamadeedana la isla wada ogolaa wixii ka soo baxa ilaa iyo doorashadii madaxweynaha iyo maaragtay iyo qarankii oo dhan siduu ku socday waxay ahayd hab la isla ogoliya laakiin hadda qayladii way badan tahay cabashadii way badan tahay iyadoo boqol kiiba shan la qabanin golihii shacabka muran iyo qayle iyo waxaa jaa astaysiiyey wixii oo dhanba in ishaysashadu badan tahay marka inta dambe ayaama moodaynaaba inay kasii qaraaraan doonto haddii aan sidan sida ugu dhaqso badan aan wax looga bedelin
waxaan rabaa dhanka kale xitaa hadday dhacdo dabeecado waxaa lagu yaqaanaa soomaalida marka ama siyaasadda in shaksiyaadka qaar ay kuraas badan soo saartaan xildhibaano badan lasoo saara howlka doorashada marka la tagana wax kasta ay isbedeli karaan oo xaaladdu sidii ay ku yani sidii aad ku talagelaysay si ka duwan ay noqon karto bal sawirka noocaasa ka waran iyo soomaalida yani maaragtay casharada ay ka baran karaan
run ahaantii doorashadani maaha tan adduunka lagu yaqaano ee qof walbaba rajadu ka qaba inuu codkiisa dhiibto laakiin iyadoo dadban tahay ayaa haddana ilaa xad waxaa la qancin karaa bulshada iskale kursigaasi iyo madax dhaqameedyadooda ilaa xad inay keensadaan qofka ay markaa iyagu rabaan ama ay taladeeda leeyihiin laakiin hadda waxaad moodaysaa in taladaasu boqol kiiba shanta hadda la qabtay ay ka baxsan tahay talooyinka ay dhiibtaan madaxda madaxda qabaa'iladaas u madaxda ah cabashada ugu badan halkaasay ka taagan tahay marka waxaan dhihi lahaa marka hore horta waa in officially la helaa boqol iyo shan iyo soddonkii oday ee officially ay wasaaradda gudaha ka diiwaan gashanaa ee soomaali taqaanay ee twenty sixteenkii ahaa saxiixyada lagu doorashada lagu galaayay ama qofka xildhibaanka noqonaya iyaga soo saxiixayeen iyo ergooyinkoodii bal in ayaga loo daayo oo hadda aan yani lagu faragashan waxyaaba badan oo waxaa jira soo kordhay hadda waxaa jiro waxaad maqlaysaan qof baa la doortay iyadoo uu qaylinaayo nabadoonkii ama qoladii markaa kursiga lahayd marka foolxumadaasi waxay keenaysaa markii dambe xildhibaanadani in ay caalamkuba ama international communitygu ay yidhaahdaan maba aha annagoo marka hore idiin ogolaanay doorasho dadban ayaa haddana waxaad ka dhigteen mid aan la aqbali karin taasoo keeni kartaba in la yidhaahdo adinkaa wixiina isla leh taasoo haddii farahana looga qaadana ay tahay waxaan anagu xallin karin oo ah in lagaa goosto macaamilkii caalamkii ama internationalkii aadan la macaamili karin aadan noqoto dawlad aan la aqoonsanayn ama dawlad tayadeedii hoos u dhigan tahay ama si loola shaqeeya ay ay hoosayso oo aad dad lasoo dhoodhoobay laakiin haddii iyadoo dadban la siin lahaa dadka iska leh shacabka iska leh waxuunbaa hagaagi lahaa
gaashama iyo sirow garanugle iyo toban meeldidiski xodayo dardurmaydhacanayo imaha gelgeliimaa lamadaa xareedane galabtii cadceedsada gadidka hadhimada usbuuda sixinki ama loogu dhaashiyo saytuna gundaha iyo gaadhaysa sirxiyada waaraagiyaankaba gaba kulaasan saani yagarayska ka fura usalahagadada jacayligelis yagarayska ka fura gal xaggaa bedera la jacayl gelisi
laga tegay garan maayo wiilkeen goorma goorma goorma barasho laga tegay garan maayo wiilkeen tolow yaana kala gura warbal gaabso ojo warbal gaabso ojo burkana ha ceebay gabdhahana waxa u dhibi
gaanaha la foofto mulkaba ka muuqdhe ubad maqasutaalana wuraasi kala degay ama gaarisimayo ama guraada sheemo gaalgaalka fududay gacmahaaga laafya luquntiyo gararyo igasiima weyna hadalkuraadu yaxay tahay inta laba darya aan la'a urkiyo dhita dunya ninkuu geeyey waxaana yagarayska ka fura sala xagga daga jacayl gelisi yagarayska ka fura sala xagga daga jacayl gelisi
Thank you.
barasho heeskaas halkudhigiisu yahay oo codadkii cabdicali bacalwaan allahu naxariista iyo saare axmed jaamac erayadana maxamed aadan dacar muusigada isla dacar kun iyo sagaal boqol lix iyo toddobaatankii ayay ka mid noqotay heesaha kusoo haraday keedka raadiyo muqdisho waxay dhextaal u ahayd barnaamijka sahanka raadiyaha oo raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya idinkaga imaanaya macluumaadka kale barnaamijka ayaan sii ambaqaadi doonaa hadduu alla idme degmada maamulka degmada luuqa gobolka gado iyo ganacsatada waxa ay wadaan gurmad ay u samaynayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada gobolkaasi cabdinaasir shaakir ayaa warbixintan ka soo diray gobolka gado maamulka degmada luuq ee gobolka gado iyo guddiga ganacsatada ee degmada ayaa deeq raashin ah gaarsiiyey dadka danyarta ah ee kasoo hayaamay abaarta ku dhufatay guud ahaan gobolka gado ku dhowaad shan boqol oo qoys ayaa la gaarsiiyey deeq ay ka kooban tahay bur iyo bariis iyo saliid gudoomiyaha degmada luuq oo ka hadlay goobtaasi ayaa ugu mahadceliyey ganacsatada degmada sida wanaagsan ay uga qayb qaateen gurmadka abaaraha gudoomiyaha degmada luuq mudane cali kidii maxamed ayaa baaq u diray dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha samafalka in si deg deg ah loogu soo gurmado dadkan danyarta ah ay saamaysay abaarta gudoomiyaha degmada luuq ayaa u mahadceliyey guddiga ganacsatada ee degmada sida wanaagsan ay u qayb qaateen barnaamijka gurmadka abaaraha
alxamdulilahi rabbilcaalamiin awalan ilaahay subxaana watacaala waa mahadle mahadcelin kadib waxaan u mahadcelinayaa guddiga ganacsatada degmada luuq waxaan leeyahay ilaahay ajir iyo xasanaad idinka siiyo xaqiiqiyadan maantay waa goobtii saddexaad ay wax ka bixinayaan dhaqaalahaasoonan ka imaanin dibad iyo meel kale uusan ka imaaninna dalka iyo deegaanka iyo khaasatan ganacsatada degmada luuqa iska soo aruuriyeen waxaan leeyahay ilaahay ajir khayr qabaha idinka siiyo booskoodana xasanaad fara badan allah idinkugu bedelo xaqiiqiyan maantay dhibaatada meeshaan taallo dhibaato yar maahan dhibaato maxaa la dhihi jiray ganacsatada luuq iyo shacabka luuq ay ku filan yihiin maahan aad walaac fara badan ooga qabnaa xaaladda dadkan maxaa la dhihi jiray ay ku sugan yihiin waxaan in badan baaq u dirnay dowladda federaalka soomaaliya wax weli ka soo baxay oo maxaa la dhihi jiray baaqaas aan dirnay nooga soo naasacadaadina ma jiro mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan ku baaqaynaa dadkan waa dad soomaaliyeed in la soo gaaro mas-uuliyiinta ka ugu sarraysa dowladda federaalk oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ugu horreeyo baarlamaanka dhammaan waa mas-uulad inuu wada saaran ummaddaas hadday maanta baaba'ayso maantay waxaan duugnay maamo shalay ku soo qaxday magaalada luuq ayada iyo carruurteedii carruurtii baa hartay ayadii meydkeeda allah u naxariisto waa soo duugnay xaqiiqiyan carruurtiina daal fara badan iyo xanuun fara badan iyo gaajo fara badan baa ka muuqday dadku saanay usii le'anayaan in la isgarab qabto oo la isu gurmadona waa muhiim waxaan u baaqayaa hay-adaha samafalka oo ka howlgala gobolka gado khaasatan hay-adaha ka howlgala deegaanadan maxaa la dhihi jira luuq iyo balaxaawo iyo doolow jaaliyada gobolka gado waa maalinkaan u baahnay in nala garab istaago waa maalinkaan u baahnay in biyo naloo keeno waa maalinkaan u baahnay in raashin naloo keeno waa maalinkaan u baahnay in daawo naloo keeno waa maalinka in wax nala tara aan u baahnay xaqiiqiyan ilaahay wuuna naga bixin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo maalin uu ilaahay dhibaato naga bixiyo nin noo soo ordi doono ma jiri doono waan kula xisaabtami doonaa hadduu ilaah yidhaahdo nin wax magac naga raadsan doonana ma jiri doono maantaan wax u baahannahay wixii maantaan u baahannahay wixii aad nagala qaban kartaana nagala qabtaan baan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba waxaan codsanaynaa in dadkan la soo gaaro waxaan baaq mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad buu dirayaa dowladda federaalka soomaaliya waxaa la yidhi dal ninkii lahaa dhisto dad ninkii lahaa daryeesho dadkan waa dadkiinnii waa dadkaad madaxda u haydeen mushaaraad baa la qaataa mushaaraadka in layska soo jaro madaxweynaha waa maqlayna baaq uu ku baaqay laakiin baaq keligiis waxma taraysa dadkan gurmad bay u baahan yihiin in gurmad deg dega oo loo keenay u baahan yihiin in guryaha laga fiirsada maaha in indhaha laga fiirsada maahan annaguna ilaahay idamkiisa inta karaankanaga waan dadaalaynaa waana la dadaalaynaa waana la tacaalaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ilaahay subxaana wa tacaala ana ajir iyo xasanaad inuu ka siiya aan uga rajaynayaa ganacsatada degmada luuq iyo shacabka degmada luuq oo isku taxalluujiyey intii karaankooda inay maxaa la dhihi jira walaalahooda la tacaalaan kii dhintana si farxad leh ku duugta ilaahay baana maxaa la dhihi jira raxmaddiisa weydiisanaynaa raxmadda ilaahayna maanta way noo bilaabatay roob waa ilaahay waana siiyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahayna sukaana soo raaciyo dhulkii waa noo qaboobay abaarta ilaahay waa naga sii bixinayaa insha allahu tacaala ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa guul badan baan gaaraynaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa ciidamada qaranka soomaaliyeed oo har iyo habeen u taagan difaaca iyo ka warqabka dadkooda meel kasta oo shaqo ka socoto ama qof kasta oo soomaaliya oo meel ku dhiban yahayna ka soo qaadahayo oo meel ku habboon gaarsiinayo aad baan uga mahad celinayaa taliyaha booliiska degmada luuq mudane cabdulaahi uu la garab taagan yahay waxaan kaloo u mahad celinaynaa ganacsatada weliba khaasatan agaasimaha shirkadda hormuud oo asaguna maxaa la dhihi jiray in badan isku dhabarjibiyey in maxaa la dhihi jiray kaalin dheer uu ka qaato laakiin insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa shirkadda hormuudna inay ka qayb qaadan doonto waxyaabahan dhacahayo noona soo dedejiso wixii ay ugu talagashay gobolka khaasatan wxmada luuq dhanka kale waxaa iyakana goobtooda ka hadlay guddiga ganacsatada ee degmada ayagoona sheegay deeqdan inay tahay mid ay iska soo ururiyeen ganacsatada degmada luuq tacaala shan boqol oo qoys iyo quudinigeeka shan boqol oo qoys iyo raashin siiyan ganacsatada magaaladan luuka nool ina waaxaje iyo beeralaydii may siinay raashinga siini oo shan boqol oo qoys ah insha allahu tacaala ee lama boqol iyo kontonkii shan boqolkiis oo raashinga qiimini baaraka allahu fiikum ilaahay weydiisadaana dembi dhaaf ilaahay weydiisadaana ilaahay noo ajar sii may ma hadda elin umfadiyaan inta badan qiibo shaldugun oo luuka noola maamulka dhalinyarada ganacsatada antaas dhammaantii on mahadnagaan bacdallaahi ilaahay mahadsan cabdinuur shubleeye xasan cabdinuur shakir warbaahinta qaranka degmada luuq ee gobol
aad buu mahadsan yahay warbixintaasuu noo soo diray warigayga cabdinaasir shaakir weli waxaad la socotaan barnaamijka sahanka raadiyaha oo raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya idi kaga imaanaya shalay waxaa kulan magaalada muqdisho ku yeeshay macalimiinta ama guud ahaan bahda waxbarashada oo dalladaha jaamacadaha iyo dugsiyada isugu jira guud ahaan waxaanay ka wada hadleen sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen gurmadka loo samaynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobollada soomaaliya qaarkood oo abaaraha xaaladooda meelaha qaar aada looga soo dayrinayo cabdulqaadir maxamed xasan oo ah guddoomiyaha dugsiyada gobolka banaadir ayaan arrimahaas ka wareysanay waxaana uu ka warramaya guud ahaan sida ay u qorsheeyeen howlahan iyo kulankooda waxuu ku saabsanaa
kulankana maanta wuxuu ku saabsanaa bahda waxbarashada oo runtii isla garatay in ay sameeyaan abaabul xoogan oo ay uga qayb qaadanayaan samata bixinta dadka ku tabaaloobay abaaraha dalka gobolada qaar laga soo sheegay saas ayuu ku saabsanaa waxaan ku ballanay bahda waxbarashada isugu jirtay midowda jaamacadaha soomaaliyeed midowda dugsiyada gobolka banaadir iyo midowda dalladaha soomaaliyeed in kaalin mug leh aan ka qaadano wax utarka iyo badbaadada dadka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan abaaraha gobolada qaar waya sidee rabtaan marka inaad u caawisaan doorkee rabtaan inaad ciyaartaan waxaan rabnaa runtii ma ahan bahda waxbarashada oo dad dhaqaale lagu tabaayo laakiin dareenka wanaagsan ee bahda waxbarashada inay muujiyaan laga bilaabo xarumaha waxbarashada dadka ka shaqeeya maamulayaasha macalimiinta shaqaalaha iyo ardayda in wixii karaankooda ah ay ka qayb qaataan tusaale ardayda soomaaliyeed waxyaabaha ay baraan barayaasha soomaaliyeed waxaa ka mid ah waxbixinta iyo deeqsinimada iyo muwaadinimada soomaaliyeed iyo maxaan ku dhaha iscaawinta iyo iskaalmaynta buugga iyo qalinka keliya maaha waxa la baraa intaasoo dhan ayaa la baraa marka dareenkooda inay muujiyaan wixii tabartooda inkastoo aanan ku tuhmeyn dhaqaale iyo jeeb buuran haddana inay ka qayb qaataan waxutarka iyo landamuqashada bulshadooda dhibaataysan goormaad ku ballanteen marka inaad hawshaas u dhaqaaqdaan ilan dadkii hadda gobolada dhibaatada weli way taagan tahay dadku weli gacanay u baahan yihiin ilaa goormeed ku ballanteen insha allahu tacaala muddo toddobaada ma dhaafayso waa ballanay qolo kastana waajibkooda iyo hawlihii laga rabay way qaateen oo waa la qaybsaday waxaan rabnaa insha allahu tacaala sida uga dhaqsaha badan in loo gudagalo wayna bilaabatay ficlan waayahay ka hor inta aydan wax qorshaynino oo maaragtay ama raashin ama lacag iyo wixii ugu tala gasheen guddi ahaan ma isku daydeen ama waxbarasho ahaan inaad xataa tagtaan meelihii oo aada soo aragtaan oo aad maaragtay dadkii caawisaan kolley waxaan anagu isu qaybinay qaabka dadka ay wax u qabanayaan xarumaha siday u kala waaweyn yihiin siday u kala jeeb weyn yihiin sida ay u kala title weyn yihiin intaasoo dhan aan qiimaynay laakiin mar kastaba waa ka qayb qaadasho haddii ilaahay idmo oo ay wax noo soo ururaan anagu hadafkeena raashin iyo maxaan ku dhahaa iyo iyo dhar ma ahan waa lacagta lacagtaasoo runtii aad dadku anfacaysa hadday noqoto biyo dhaamin hadday noqoto baad iyo maxaan ku dhahaa biyo loogu ay ku gataan dadka tabaaloobay ayadaa wax taraysa ayadaadana fudud ayadaana la gaarsiin karaa mar kastaba annaga ha ahaato ama dad kale ha ahaatay in gacan aamina ay ku dhacdo la gaarsiiyaan rajaynayna insha allahu tacaala dadka qaar waxay yidhahdaan bahda waxbarashada wax badanaa lagu tuhmayaa oo dhaqaalo ah marka loo fiiriyo iskuulaadka iyo jaamacadaha dhaqaalahoodu wuu sarreeyaa ile meelaha qaar bahda waxbarashada marka kaalin teleg baad ah, ka qaadan kartaa baad isleedahay Eh, runtii waxbarashada eh, dadka aan ku dhex jirin iyo dadka aan fahamsanayn duruuftooda ayaa sidaa yidhaahdo Een, xarun kasta oo waxbarasho arday ay ka buuxaan ama jaamacad ha noqoto ama iskuul ha noqoto macnaheedu maaha boqol kiiba boqol in lacag laga qaado waxaa jiro dad badan oo bilaash wax lagu baro ha noqoto agoon sabool dad isla dhashay dad maxaan ku dhahaa eh, duruufta ay u saamixi weyday inay wax bixiyaan Mhm.
intaasoo dhadhan runtii yaa- yaa yaa ka tirsan Mhm.
geed kastana soomaalida waxay tiraa inta gutaa hoos taallo Mhm.
Een, laakiin een, waxbarashada jirtana Mhm.
waxaan xaqiijinaynaa inay tahay waxbarasho bulsho maadaama hay-ad dowladeed oo hadda wax siisa aysan jirin Mhm.
waalidkii iyo maamulayaashii iyo barayaashii ayaa gacanta ku hayo waxay dhaheen waalidka eh, laga soo qaaday ayaa lagu wadaa ijaarkii iyo barayaashii wax dhigayay iyo kharshaadkii kale iyo shaqaalihii waxaasoo dhan marka runtii bahda waxbarashadu eh, jeebkooda ma buurno adeeg bay hayaan waxbarashada ay hayaanna waa waxbarasho bulsho bulshadooda ayay insha allahu tacaala ay ay ku celiyaan aqoontooda waa intaa keliya waxay hayaan waaya waayahay eh, gudoomiye dhinaca kale inkastoo eh, marxalad hadda lagu jiro oo sina ay isu saameeyaan eh, soomaalida eh, hadda abaaruhu ay haystaan iyo ardayda wax dhigato laga yaabo inay si eh, familaan in marxaladan inta lagu jiro xataa dugsiyada iyo jaamacaduhu ma ka fakareen oo baxda waxbarashada in xataa ugu yaraan ay idinka laftiina hoos u dhigtaan qiimaha eh, oo la qaado oo marxaladan lagu jiro darteed Eh, runtii een, meelaha abaaruhu ay ka jiraan iyo meel kastaba runtii duruufteeda waa waa la qiimeeyaa waxa hadday noqoto meel abaar ka jirta iyo meel kastaba Mhm.
runtii dadka waxa saaran waa waxii ugu yaraa ee la islaha way awoodi karaan maanta haddii statisticii la sameeyo waxbarashada shaqayso runtii ama jaamacad ha noqoto ama iskuul ha noqdo ama xarumo kale ha noqdo waxbarasho runtii boqolkiiba sagaashan iyo shan ma aha kuwa isbixiyo waa kuwa mar kastaba la kabo oo maaragtay sidaa loo jiidaayo Een, marka een, mar kastaba annagu waxaan ardaydeena aan ku boorinaa een, in ayagana een, duruuftooda la qiimeeyo ayaguna maaragtay laftirkooda waxbixintii in maaragtay la baro sababtoo buug iyo qalinka keliya ma ahan ardayga soomaaliyeed waxyaabaha la baro waxaa ka mid a muwaadinnimada waxbixinta deeqsinimada dhaqanka soomaalida ee wanaagsan iscaawinta isguru- is- is- isgurmadka iyo isu xoologoynta markay dadku xoolo beelaan in maaragtay dadka kale ay wax usoo ururiyaan intaasoo dhan waxyaabaha bahda waxbarashadu ay baraan bulshada ay gacanta ku hayaan intaasaa ka mid ah waayahay eh, dadka hadda abaaruhu ay si gaara u saameeyeen eh, oo dhololka fogfog iyo miyiga ku nool qaarkood waxaa suurtagala inay jaahilnimo u dheer tahay eh, maaragtay hadda dhibaatada haysato Eh, marxaladan iyo kacdoonkiina dareenkiina wanaagsan ee hadda bahda waxbarashada mm, ma looga faa'iidaysan karaa waktigan inaad xataa aqoon ahaan wax ku kordhisaan dadkaas Een, hadda waxaan joognaa badbaadinta nafti bini aadanka Eh, markii waktigeeda la gaaro insha allahu tacaala kolley eh, goboladaas een, abaaraha laga soo sheegay iyo tuulooyinka degmooyinka waxaa joogo een, een, bah waxbarashaa joogto insha allahu tacaala dadka ugu dhow ayaan rajaynaynaa inay door ka qaataan Een, guud ahaan bahda soomaaliyeed eh, waxbarashada soomaaliyeedna waxaa saaran mas-uuliyad ah inay mar kastaba jahliga ay dadka maaragta ay ka saaraan oo aqoonta iyo iftiinka ay u bixiyaan meel kasta ay joogaanba
kaasi waxa uu ahaa cabduqaadir maxamed xasan oo ah eh, gudoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir waxa uu ka waramayey eh, bahda waxbarashada go-aan ay isla qaateen oo ah in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolada soomaaliya
ولماذا تعكس تعكس يا سمران ويلي ولماذا تعكس
wadaagaay heeskaasal kudhigiisa hayo hobolada qaranka ee waaberiyi dib baan usii ambaqaadi doonaa ha yeeshee saacadda waxay soo dul istaagtay waa koob iyo tobankii barqnimo oo gow ah waana xilligan idiin soo gudbin jirnay warkii oo kooban waxaa la diyaaraa fardoose helowle guddiga xelinta khilaafaadka iyo doorashooyinka ayaa hakiyey ku dhawaaqida natiijada rasmiga ee kursiga tirsigiisa hoob lixdan iyo toddoba ee lagu doortay magaalada dhuusamareebe guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ayaa sheecayn iyaga oo fulinaya habraaca lagu dhisay guddiga oo soo baxay kowdii oktoobar labada kun labaatanka waxaan ku wargelinayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in dacwad laga keenay kursiga hob lixdan iyo toddoba ayaa lagu yiri qorar ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka kursigan ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay dood ka taagan waxaa lagu doortay magaalada dhuusamareeb waxaana kusoo baxay agaasimaha ku-meelgaarka hay-adda nisa yaasiin cabdulaahi farid qoraalka ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa lagu sheegay ayaa lagu wargeliyey doorashooyinka heer federaal in la hakiyey natiijada ku dhawaaqida rasmiga ee kursiga hoob lixdan iyo toddoba laga bilaabo sideed iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka intay go-aan ka gaarayaan guddiga xalinta khilaafaadka dacwadda laga soo gudbiyey ayaa lagu yiri qoraalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa kulan la yeeshay guddiyada xilinta khilaafaadka doorashooyinka iyo guddoonka hirgelinta doorashooyinka heer federaal kulanka oo looga hadlay xaalada xal ulista doorashooyinka la xiriira cabashada doorashada golaha shacabka isagoo ku booriyey madaxda dowlad goboleedyada iyo guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed inay fuliyaan doorasho hufan ra-iisul wasaare roble ayaa sheegay in marnabo la aqbali doonin guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed inay siyaasadda ku milmaan islamarkaana ay u shaqeeyaan madaxda dowlad goboleedyada wuxuu xusay in cid walba lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda loo saaray ee ku aadan hirgelinta doorashooyinka golaha shacabka doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ayaa lagu dooranaya maanta magaalada dhuusamareebe guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ayaa qabanaya doorashada afar kursi oo kamid ah kow iyo tobanka xubnood ee hore u shaacay madaxweynaha koonfur galbeed shalay ay yeedhashay saddex ka mid ah saddex xubnood oo kamid ah ugu horeeya golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka lagu doortay magaalada bucdhabo ee xarunta gobolka baay uuna kamid ahayn gudoomiyaha golaha shacabka maxamed murshal sheekh cabdiraxmaan iyo wasiirka hore ah wasaaradda tamarta ee dowladda soomaaliya fawsiye maxamed sheekh magaalada xeebeedka ee garacad ee gobolka mudug ayaa waxaa xalay lagu si weyn loogu soo dhaweeyey wifdi uu hogaaminayo wifdi wifdi isugu jira wasiiro iyo wasiiro ku-xigeen iyo madaxweyne madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxaana banaanka hore ee magaalada uga hortegay maamulka gobolka mudug oo isugu jiro gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka markaana akhbaaraadka caalamka ra-iisul wasaaraha jabaan ayaa ra-iisul wasaaraha jabaan fuuma kishiida ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono milatariga si uu la tacaalo xaaladda kacsan ee gobolka oo soo kordhacay ay ku mid yihiin hanjabaadida dalkaasi uga imaanaya shiinaha iyo kuureeda waqooyi ra-iisul wasaare wuxuu uu sheegay inay tixgelin doono dhammaan fursa- fursadaha ay ka mid yihiin sare u qaadidda awoodaha ee lagu weerarayo saldhigyada cadowga ay leeyihiin sharciga la dagaalanka ee jabaan ayaa ee u yaala ayaa xadidayo inay u isticmaalaan awoodda tallaabaha loo qaadayo guud ahaan warkii saacadda waa naga intaan aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aan dib idinkugu celiyo barnaamijka saanka raadiya
dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka sahanka raadiyaha raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imaanaa idinkaga imaanayaa wadaagay wadaagay heeskaas halku dhegeysu yahay ee hodallada waa beri miraha yuusuf aadan allaale ayaa iska leh waxaan siyaanba qaadi doonaa macluumaadyada kale ee barnaamijka sacad abuukar cilmi waa wiil soomaaliyeed oo shan iyo toban jir ah waana soomaali norwegian waxa uu dhowaan noqday horyaalka ciyaarta jaaska ee dalka norway warbixin xasan rasta ayaa ka soo diray waddankaas
si fiican waa u ciyaaray waa badiyey oo soomaaliya darteed aa u ciyaaraya soomaaliya u badiyey iyo norway sacad abubakar cilmi waa shan iyo toban jir soomaaliya ku nool jaaliyadda oslo wuxuu ku guulaystay oo noqday dhowaan championshipka ciyaarta jaaska sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ee dalka norway wiilkan shan iyo toban jirka ee soomaaliyeed ee noqday horyaalka ciyaarta jaaska ee dalka norway ayaa waxa ay qoyskiisa aabe hooyo iyo walaalo kaleba ay ku nool yihiin magaalada oslo halkaasi oo uu ku dhashay kuna bilaabay sida uu ii sheegay in ciyaartan uu ku guulaystay championka uu bilaabay isagoo lix sana jira sacad abubakar cilmi ayaan kula kulmay magaalada oslo si aan ula qaybsanno guushan championka jaaska uu ka qaatay dalka norway si fiican aa dareemaya shees sagaal sundada imka ciyaaray iyo waxaan waxay tahay eh, tournamentka ugu weyn oo ani badiye u fiican tahay eh, baargina anigo aabahay tegnay Eh, si fiican aan iska ciyaaray dad oo iga xariifsanaa ka badiyay waxaas oo kale Eh, iyo ilaa sideed meelahaas iyo waxaas oo kale lasuu toosay ay ahayd so meel dhibe meel dhibe iyo waxaas oo kale ay ahayd laakiin si fiican waa u ciyaaray waa badiyey oo soomaaliya darteed aa u ciyaaraya soomaaliya aa u badiyay iyo norway sanad kasta waa la qabtaa eh, norway aa lagu qabtaa marmar eh, dad iyo dadka norway ugu xariifsanaa la qaataa Eh, aldashgulbiro kale tahay oo markaas eh, haddaa shan iyo toban iyo lix iyo toban tihi waa isla ciyaarsiin haddaa labaatan iyo labaatan iyo lix tihi markaas waa isla ciyaartiin oo qofka ugu imaada ko- eh, kooda yaa ima yaa badiya waxaa oo dhan adiga goorma bilowdina ciyaartu seese ee ku gaartay heerkan waxaa bilaabay ila ciyaaro markii lix shire hooyadaa isu iibise oo ilaa markaas waa iska ciyaari uun Eh, berigii hore ma haysa shirin qof oo ibari karaya sheesta soo keligaa iska ciyaari jire laakiin hadda tole waxaa haysta qof eh, oo i oo sheesta ibara oo alta ka yimaada oo norwegiana Eh, markii internationalka ciyaaray markaas eh, wishigooga waxaas oo kale lama arki karinin Eh, u- ilaa computer lagu ciyaaro ay ahayd iyo eh, eh, online aa la ciyaaraya laakiin eh, asu corona darteeda yaa saas loo ciyaaraya iyo markaas eh, eh, norwegian championshipkii waa la arki kari qofkii qofkii waa waa la gelinaya qofkii lala ciyaarayay iyo in ka xariibsan yaa norwegian championshipkii ciyaaray eh, markii internationalkii waxaa ku oranayaa waa ku mahadsan tahay wax kaste dartiina yaan ii badiyey Eh, soomaaliya ila sharfiyo ayay ahayd iyo waxa rabaa marka hore waa m- insha allah marka weynaado malaha dadka adduunka uga xaybsanaa insha allah noqon karaya imka shan iyo tobanaan shira saacad waa haystaa Eh, laakiin saacaduna sheegi ee ila xariif noqonin mise ila noqonaynin sacad abuukar cilmi ayaa ii sheegay inuu mustaqbalka dhow rajaynayo inuu u tartamo heer caalami taasi oo championka caalamka ee jaasku uu haysto nin norwegian oo lagu magacaabo magnus carlsen Eh, norway eh, shes badan waa laga ciyaaraa world championka sheska eh, norwegian uu ahay magnus carlsen aa lorada iyo dad kaste ma- iskuulkay waxaas kule ka dhigta way garanayaa eh, way garanayaa ilaa ani shesta ciyaaro ilaa xariif ahay iyo waxay moodayaan ilaa ani eh, maalin noqon karayo world champion iyo waxaas oo kale waa tishaabinayaa laakiin eh, everything limit way haysataa
xasan siciid raasta raadiyaha iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed oslo norway
waa tahay dhegaystayaalaha intaasaan uga gudubno eh, warbixintaas uu waryahayga xasan rasan nooga soo diray waddanka norway eh, sacad abuukar cilmi oo wiil soomaaliyeed oo shan iyo toban jir ah dhowaana noqday horyaalka ciyaarta eh, jeeska ee dalkaasi norway barnaamijka sahanka raadiyaha ayaad la socotaan oo raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliyeed kaga imaanaya waxaa idinku soo maqan markaana aan idiin soo gudbinayaa codkii aweys khamiis iyo faadimo qaasim miraha axmed cabdi eh, waxaa iska leh axmede cabdi gaashaan laxankana aweys khamiis kun iyo sagaal boqol siddeed iyo toddobaatankii ayay ka mid noqotay heestan heesaha kusoo xorooda keedka raadiyo muqdisho halku dhigeedana boggaaga ayaa laga yidhahdaa dhegaysi iyo gudoon wacan
bembe bembe barshi iga yeel baraarta bagaabagayga soo saar beenbeenta dhaafe beenbeenta dhaafe barshi iga yeel baraarta barshi iga yeel baraarta bagaabagayga soo saar burhaan jeceela iigu batay iigu ballaartay bastayda waa burhaan jeceela iigu batay iigu ballaartay bastayda waa ballankayga been mehe baariyo diibuu qayaamaa beenka ahay bacidii bakayla ahaan iigu soo boode boqolkiiba boqol baandeed waa ballankayga been mehe baariyo diibuu qayaamaa beenka ahay bacidii bakayla ahaan iigu soo boode boqolkiiba boqol baandeed waa
Nin baqalka saamay, nin baqalka saamay, baqti kuma furaaye. Baqti kuma furaaye, baadkiisa baraka waaye. Nin baqalka saamay, nin baqalka saamay, baqti kuma furaaye. Baqti kuma furaaye, baadkiisa baraka waaye. baxnaanadaada baashaaliska mabaajihaye boobigadha baxnaanadaada baashaaliska mabaajihaye boobigadha bacidii bakayla ahaan iigu soo boode boqolkiiba boqol baanteed waa ballankayga been ma ahe baariyo dibuu qayaamaa beenka ahay bacidii bakayla ahaan iigu soo boode boqolkiiba boqol baanteed waa ballankayga been ma ahe baariyo dibuu qayaamaa beenka ahay
bahalkii baraakiin bahalkii baraakii ka dhuntay bohol ma'aade ka dhuntay bohol ma'aade banaanka asku boora bahalkii baraakiin bahalkii baraakiin ka dhuntay bohol ma'aade ka dhuntay bohol ma'aade banaanka asku boora ii soo bishaare la ila dheel badbaadi naftaan uu baaba'day ii soo bishaare la ila dheel badbaadi naftaan uu baaba'day ballankayga been ma ahe baariyo dibuu qayaamaa beenka ahay baciidii bakayla ahaan iigu soo boode boqolkiiba boqol baanteeyad waa ballankayga been ma ahe baariyo dibuu qayaamaa beenka ahay baciidii bakayla ahaan iigu soo boode boqolkiiba boqol baanteeyad waa
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka sahanka raadiyaha raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imaanaya marka waxaa la soo gaaray xilligaan idiin soo gudbin jirnay xubnaha joogtada ah ee barnaamijka waxaa ugu soo horreyn doona xubinta wararka dibadda iyo nimco xasan oo stuudiyaha igula sugan nimca aad baad mahadsantahay mustafa war caddeey aanu ku bilownay dowladda jabaan oo heegan gelisay ciidamadeeda ra-iisul wasaaraha jabaan fumio kishida ayaa ballan qaaday in uu xoojin doono militariga si uu ula tacaalo xaaladda kacsan ee gobolka kasoo korodhay oo ay ka mid yihiin hanjabaadaha dalkiisa uga imaanaya shiinaha iyo kuuriyada waqooyi fumiyo wuxuu sheegay in uu tixgelin doono dhammaan fursadaha jira oo ay ku jirto sare u qaadida awoodda lagu weeraro saldhigyada cadowga ay leeyihiin sharciga dagaalada ee jabaan u yaala ayaa xadidaya turkiya in ay xoog u isticmaasho iyo in ay weerar qaado khudbad ra-iisul wasaare fumiyo kushida uu u jeediyey militariga ayuu ku sheegay in uu ka walaacsan yahay ammaanka qaranka maadaama ay bijiin iyo boyongang ay ku dhaqaaqeen xoojinta iyo ballaarinta awoodda militari oo ay leeyihiin dhanka kale ciidamada etoobiya oo toogasho ku dilay lix ka tirsan militariga suudaan lix askari oo ka tirsan militariga suudaan ayaa sabtidii lagu dilay weerar ay ciidamada etoobiya ku qaadeen fariisiin ay ciidamada suudaan ku leeyihiin meel u dhow xuduudda u dhexaysa dalkaasi sida ay wakaalada wararka ee royters u sheegeen ilo wareedyo militariga suudaan ah ciidamada suudaan ayaa war ay soo dhigeen bartooda facebook ku sheegay in kooxa ka tirsan ciidamada etoobiya iyo maleeshiyaad ay weerar ku qaadeen ciidamadooda ku sugan magaalada al fashaaga zugra waxaana ka dhashay khasaare dhimasho bayaanka militariga suudaan tafaasiil dheeraad ah kama bixin shilkan ugu dambeyna kanada oo xayiraad kusoo rogtay duulimaadyadii ugu imaan jiray dalalka afrikaanka ah wadanka kanada ayaa ka mid noqonaya dalalka xayiraadaha kusoo rogaya dhowr dal oo afrikaan ah oo uu ugu horeeyo dalka south africa kadib markii uu ka dilaacay nooc cusub oo xanuunka covid nteen ah mas-uuliyiinta kanada ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid lagu badbaadinayo bulshada islamarkaana ay qeybo ka tirsan caalamka laga soo warinayo nooc cusub oo ka mid ah xanuun cusub oo ah covid nteen haddaba xubinteena wararka dibadda waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo daadiyaha barnaamijka mustafar cadeeye aad baad umahadsan tahay nimco xasan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta murtida maanta iyo cabdiqaadir nuur xuseen max
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii murtida maanta barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halkudhegeedu yahay nimaan abuurka ku mahadin allana kuma mahadinayo murtidan waxaan ka eegi doonaa macnaha guud ee murtida ayaan sheegi doonaa waxaa kaloo aan sheegi doonaa sheeko inoo dhowaynaysa oo inoo sii bidhaaminaysa oo macnaheeda aan ku sii fahmayno macnaha guud ee ee sheekadu ay leedahay murtida iyo macnaha gaara labadaba ayaan sheegi doonaa waxaa kaloo aan sheegi doonaa ujeeddada iyo sababta iyo wakhtiga la cuskado ayaan iyadana sheegi doonaayoo ee murtidaa la xusuusto oo lasoo qaato ama qofka ha lagu dhiirigeliyo inuu markaa sidaas sameeyo ama qofka ha lagu haydaarteeyo oo ha lagu canaanto inuu sidaa samayn waaye marka sidaa darteed ayaa markaa murtidu had ii jeeraale waxaa wanaagsan in midba meesha ay ku habboon tahay moosinkeeda iyo xilligeeda la xusuusto oo lasoo qaato ayaa wanaagsan maxaa yeele taasay macno badan ku samaynaysaa wax badanna ku taraysaa fahamka dooda iyo ujeeddada iyo dhacdada laga hadlayaana ay wax badan ay ku biirinaysaa marka markaan eego macnaha murtida macnaha guud markaan eego ee aan ku noqdo waxay leedahay nimaan abuurka ku mahdin allena kuma mahadinayo murtida macnaheeda guud wuxuu noqonayaa nimaan ilaahay wuxuu abuurtay wanaaggii ay u sameeyeen iyo samafalkii ay u geysteen aan ku mahadnaqin waxa weeyaan ilaahaygii abuurtayna oo waxa weeyaan ahaysiiyeyna kuma mahadnaqayo maxaa yeelay mahadnaqu waa tababarasho iyo dhaqan qofka uu barto marka waxa wanaagsan mar walba oo wax wanaagsan laguu sameeyey inaad ka mahadnaqdo ayaa markaa habboon oo dadku markay dadka ay isu sameeyaan wanaag inaad tidhaahdo waad mahadsan tahay inaad tidhaahdo khayr allaha ku siiyo inaad tidhaahdo ajir allaha kaa siiyo ilaahay ha kuu saba falo inaad tidhaahda baa loo baahan yihi laakiin wanaagun haddii laguu falo ood iska aamusto ood iska dhaqaaqdo un oo ay sida soomaalida intooda badan dhaqankooda leeyihiin aad iska tidhaahdo waa wax la isku leeyahay waxani ee aad iska tidhaahdo waxa weeyaan wax loo baahan yahay maaha waxaa weeyaan in ubadka la baro dadka waaweynna ay tusaale u noqdaan ay sameeyaan ayaa loo baahan yahay inay mahad celiyaan oo dadku ay ku yidhaahdaan waad mahadsan tihiin oo lagu yidhaahdo qofka waad mahadsan tahay markuu ku caawiyo markuu wax kula qabto markuu ku adigoo lunsan ku toosiyo markuu wax kuu tilmaamo markuu wax wanaagsan kuu sheego markuu kula taliyo markuu adigu si uun markuu wax kuu taro wax wanaagsan kursi hadduu kaaga kaco haddii wuxuna uu kuu taro oo wax khatara uu kuu sheego waxa loo baahanyay inaad tidhaahdid waad mahadsan tahay marka sidaasay nolosha ku fiican tahay oo qofka kalena marka wanaag loo sameeyo uu yidhaahdo ama adigaa mudan ama qofkii waad mahadsan tahay yidhaahdo uu yidhaahdo adigaa adigaa mudan adigaa mahadnaq in lagu marka lagu sameeyey marka adigaa adigu laftirkaaga in lagu mahadnaqo waad mudan tahay inuu yidhaahdaa loo baahanyay dhaqankan la yidhaahdo isku mahadinta ama mahad celinta waxa weeyaan waa wax bulshadeenna ka maqan maxaa yeelay bulshadeenna waxaad moodaa qofku waxa aad u samaysay wanaaga inuu xoogba kuugu lahaa oo wuxuu isaga kugu lahaa dayn iyo qaan isaga uu kugu lahaa inay tahay ayaad moodaa oo wax waad mahadsan tahay ay iyo sidaa waad wanaag khayr allah ku siiye iyo waxa weeyaan ilaahay ha kaa ajirsiiye iyo waxaasi maba yidhaahdaan waxa weeyaan way ka socdaan wanaagga way sameeyaan way ka socdaan isagana qofkii wanaagga sameeyena uguma fadhiyo marka sidaa darteed baa waxa laleeyahay way murtidu leedahay abuurka nimaan ku mahadin ee waxaa weeyaan allahna kuma mahadiyo abuurka waxa loo jeedaa ilaahay wuxuu abuuray oo dadka ah oo waxa weeyaan xayawaanka ah oo waxa weeyaan dhirta ah oo waxa weeyaan hawada iyo cimilada ah oo cirka ah oo dhulka ah waxaas oo dhan yacni qofka waxaa loo baahan yahay inuu ku mahadiyo ayaa loo baahan yahay oo waxa weeyaan haddii waxa weeyaan qof bini aadana uu wanaag kuu sameeyo inaad ku mahadisaa loo baahan yahay haddii qof haddii xoolahaagii aad caano wanaagsan iyo wanaag aad ka hesho oo dan iyo duruuf iyo baahi ku haysay ee kaa daboolaan waxaa loo baahan yahay inaad ku mahadiso ilaahaygii ku siiye waxaa loo baahan yahay haddii dhirtaadii geedihii geedmiroodkii aad beeratay miro wanaagsan aad ka gurato waxaa loo baahan yahay inaad ku mahadiso oo ilaahaygii ku abuurtayna aad ku oqooto alayaa loo baahanyay haddii iyadoo meeshu jiilaal iyo ay saxare bannaan ay tahay oo geed weyn oo higilo hara intaad ku leexato aad fadhiisato ood kabaha iska bixisood ku nasato oo neecaw macaan ay kugu dhacdo waxaa loo baahanyay inaad ku mahadiso ood ilaahay ku aqootaa loo baahanyay marka waxaasoo dhan waxa loo baahanyay qof dee inaad noqoto shukriye inaad noqoto waxaana la yidhaahdaa oo diinteennu aynu ku barannay qofka shukriya oo ilaahay mahadiya wixii uu ku shukriyey ilaahay ku mahadiyey way u kordhaan kama go-aane way u kordhaan ay u sii socdaan marka sidaa darteed baa waxaa loo baahanyay inaad mahadiso ayaa loo baahanyay ka mahadnaqdo wanaagga iyo samafalka iyo khayrka inaad ka mahadnaqdaa loo baahanyay maxaa yeeley haddaad sidaa samayn weydo ilaahaygii ku samaysayna kuma mahadinay sidoo caafimaadkuu ku siiyey abuurkuu ku siiyey islaamnimadii uu kaa dhigay ee nimcooyinka badanee uu ku siiyey hadduu xoole ku siiyey hadduu ubad ku siiyey hadduu cilmi ku siiyey hadduu mansab ku siiyey wax alle iyo waxyaabaha laisaga ilaahay uu qofku hadduu siiyo looga mahadnaqo uga mahadnaqi mayso maxaa yeele dadkii kaleo wax kuu samaynayaba marna afkaaga laga maqli maayo waad mahadsan tahay iyo ajir allah ku siiyo midna lagaa maqli maayo ilaahay khayr ha ku siiyo lagaa maqli marka nimaan abuurka ku mahadnaqin qofaan abuurka ku mahadnaqin allena kuma mahadinayo ayay markaa murtida macnaheeda guud sidaasay ahayd marka waxaan soo qaadanayaa bal sheekaan soo qaadanaya nin baa waxaa la yidhi beri daabiyad meel uu deganaa oo tuulo ah ayuu ka dheelmaday ka socdaanay habeennimo xilligu wuxuu ahaa gudcur buu ahaayoo caddadii ma jirin oo dayaxa xilligii dambe ayaa lagu jiray marka aad iyo aad ayay mugdigaa ama habeenkaa u madow oo uu dheelmanayo ninka uu dhibsaday waddadii buu dhowr mar ka lumay meel ood buu jabad buu galay dhowr mar godad buu ku dhacay iyo boholo aad buu u dhibtooday qodax iyo waxbaa mudday baqdinta kale ee bahallada iyo xalaqa iyo xamaaratadana way uga sii daraayeen markii dambe oo xilli dambe uu sii socdo ayaa dayaxii oo aan daruur lahayn oo iftiin weyn ayaa usoo baxay baa la yidhi markaasuu markiiba waa wixii ilaahay ugu talagalay ayuu dhulkii oo dhan iftiimiyey baa la yidhi oo ninkii meeshii doona ama buura iyo meeshii daw ah iyo meeshii dariiqa iyo meeshii kale ee ee duur ah ayuu kala gartay baa la yidhi oo dayaxi ku kala arkay markaasuu weliba soo iftiimay oo kor u soo baxay markaasuu si fiican uu meel walba u arko geed iyo bahal iyo wax walba ku kala gartay markaasuu dayaxi intuu saa u eegay ninkii ou istaagay ayuu yidhi dayaxow sidee kuugu mahadnaqaa sidee kuwaad mahadsan tahay laakiin markaan kuugu mahadnaqaya sideen kuugu mahadnaqaayo maxaan ku idhaahdaa ma waxaan ku idhaahdaa ilaahay kor ha kaa dhigo miyaan ku idhaahdaa haddaan saa ku dhihi lahaa ilaahay kor wuu kaa dhigay oo meel sare ayaad ka laalaadaayoo ka lulataa haddaan ku dhihi lahaa ilaahay ha ku nuuriyo haddaan ku dhihi lahaana waxa weeyaan ilaahay wuu ku nuuriyey oo si wanaagsan ayuu kuu iftiimiyey marka sidaa darteed iyadana waxaa weeyaan duco maaho mar horeba waad haysataa haddii aan ku dhihi lahaa ilaahay ha ku qurxiyo haddaan ku dhihi lahaana waad qurux badan tahoo si yaroo koobo goobo ah oo shilinoo qurux badanoo ballaaran oo siman ayaa tahay oo daruuro dhexda ay kaga xadhan yihiin ayaa tahay waxaan ku dhaho garan maayo maxaa yeelay faa'iidooyinka aad noo leedahay aad bay u badan yihiin haddaan laba ka sheego wuxuu leeyahay ninkii baa lehe dayax buu weli la hadlayaaye xilli tirsiga adaan kugu garanaa waxaan kugu garanaa xilli tirsiga adaan kugu garanaayo waxaan idhaahnaa bishan waa intaa sanadku waa intaa adiga ayaan kugu garanaa waxaan kaloo kugu kaaga faa'iidnaa xilliga gudidda habeenka ama dheelmashada ama yaasidda marka habeenkii la socdana waxaa weeye ilaa qoraxda iyo cadceeddii way maqan tahay dayaxow adigaa u iftiina dhulka adaa u iftiinoo iftiimiya taana faa'iido badan baan kugu qabnaa marka sidaa darteed waxa weeyaan si aan kuugu mahadnaqaba male farxaddi umbaa hayse mooye wax aan ku idhaahdo male wixii aan ku dhihi lahaayeed mudnaydba ilaahay mar hore kuu yeelay marka dayaxow waad mahadsan tahay sidaasuu markaa ninkii yidhi bal eeg haddaa marka nimaan abuurkii ilaahay ku mahdin allana kuma mahadinayo sheekadii markaa way is leedahay bal eeg dayaxi baa loo mahadninaya cadceedda waa inaad u mahadnaqdaa oo tidhaahdaa walla cadceedda way wanaagsan ilaahay baad ku oqoonaysaa waxa weeye waa ilaahay aayaadkiisi ilaahay aayaadkiisii markaad qirato inay faa'iido badan kuu leedahay waxay ka dhigan tahay isla xilligaa inaad ilaahay u mahdinayso oo aad nimcada uu ku siiyey nimcooyinka uu ku siiyey mid ka mida aad ku mahdinaysay ka dhigan tahay haddii biyo durdurayo xareedoo macaan aad cabto inaad waxaa la rabaa ilaahay ku oqooto ood u mahdiso waxaa lagaa rabaa dhirta wanaagsan iyo kaymo haddaad aragto haddaad aragto qurux bilic qudaar ugaadha iyo xayawaanaad kala duwan ee dhulkeena ku nool haddaad aragto meeshan ilaahay ina dejiyey soomaali haddaynu nahay ee adduunka oo dhan laba qaaradood isku haysa waa africa iyo aasiya laba badood isku haysa adduunka oo dhan meesha uu ka askumayn laleeyahay uu ka bilowday weeye badda intaa sidaa la eg xaggaana loo ka xooda xaggaa kalena berriga aan sidaa kana khayraadka badan uu yaal waa inaad ilaahay u mahadnaqdaa intaad keligaa fadhiisatood isla hadasho maxaa yeelay isla xilligaa aad meeshaa wanaagsan iyo dhulkaaga iyo aad ku mahadnaqayso waxaa weeye ilaahayna waad ku aqoonaysaa waxaa kaloo markaa lagaa lagaaga lagagaa doonayaa inaad dadka bini aadamkana marka wanaag lagu sameeyo aad dadku ku mahadnaqdo oo tidhaahdo waad mahadsantihiin inaad ubadka barto ilmahaaga hadduu waxyar kuu keeno inaad tidhaahdo ood adeeg u dirsato kuu keeno aad tidhaahdo waad mahadsan tahay haddii aad macalinka macalin oo ilma intaad wax u dirsato aad fiishaha ee xafiiska iyo iyo iyo aad uga dirsato uu kuu keeno ee marka jeesada iyo wixii waa inaad bartaa oo aad tidhaha waad mahadsanta waa in marka dadka la baraa oo la yidhaahdaa sida qofka wanaag sameeyey loogu celiyo mahaddii abaalguddu nooc ka mida wey inaad qofkii u abaalguddo nooc ka mida wey mahadcelintu marka sidaa darteed aynu baranno dhaqanka mahadcelinta oo aad iyo aad buu u wanaagsan yahay ilmaheenna iyo carruurteennana aan ku barbaarino wax kasta oo ilaahay abuurayna aan ku mahadinno si aan ilaahay ugu aqoonno ilaahayna nimcooyinka uuna sameeyey ina siiyey haddaad soomaali nahay iyo haddaad qof gaar ahaan qof tahay ama qoys ahaan tahayna aanu ku shukrino ku mahadino si nimcadaa ay noogu daa'imto ama ay noogu joogto oo ay nooga tegin dhegaystayaal barnaamijkeenniina halkaa inoo joogo
waa tahay cabdulqaadir nuur xuseen maax iyo xubintii murtida maanta inta aanu kaga gudubno barnaamijkaas hankaraadi ahaa qabiisii dambe ayaan isla soo gaarnay markaana xubintii ciyaaraha iyo cabdirasaaq maxamed faarax shiin cabdirasaaq
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhinaca soomaaliya ayaan ku bilaabayaa waxaa galbahan garoomada kubadda cagta injineer risow iyo stadio muqdisho ka soconaya ciyaaraha degmooyinka shalay ilaa iyo afar degmo ayaa kulmay labadii degmo oo ciyaartii ugu adkayd ay dhex martay inkastoo markii dambe ay noqotay ciyaartu mid hal dhinac noqotay waxa ay dhex martay degmooyinka xamar jajab iyo degmada hodan xamar jajab waxaa la arkayay ciyaarta qeybteedii hore inay aad u firfircoonaayeen oo kubado aad u fiican ay markaa isku dhiidhiibayeen hase yeeshee ugu dambeyntii ciyaarta qeybteedii dambe waa la kala daadshay weerarkii ciyaaryahanada degmada xamar jajab oo ciyaarta qeybteedii dambe waxaaba yimid goolashii ugu badnaa ciyaartuna waxa ay kusoo dhammaatay shan iyo eber oo ay guusha ku raacday xulka degmada hodan sidoo kale waxaa jiray kulan iyana dhex maray deegaanka daarasalaam oo ka mida deegaanada markaa kusoo kordhay gobolka banaadir iyo degmada kaxda kulankaas wuxuu ahaa kulan isna aad aad iyo aad markaa ciyaar fiican lagu soo bandhigay ugu dambeyntiise kulanka waxa uu kusoo dhammaaday saddex iyo hal oo ay guusha ku raacday degmada la yiraahdo kaxda oo hal gool bay la timi daarasalaam saddexda goolna waxaa la yimid degmada la yiraahdo kaxda waxaa jira kulamo isbalansan oo markaa galabta la wada dheeli doono afar degmo ayaa markaa iyana dheeli doona waxaa dheelaya degmada dhakiinley iyo degmada waaberi waaberi waxa ay ka mid tahay degmooyinka sida aadka ah loogu saadaaliyo inay koobkan qaadi karaan dhakiinley ayay la dheelaysaa waaberi sidoo kale waxaa ishaleeli doona degmada shibis iyo weliba degmada howlwadaag oo iyana kulan xiiso badan uu dhexmari doono kulamadaasna natiijadii kasoo korta kasoo kororta waan soo gudbin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo dhinaca horyaalada haddii aan aadno barcelona guul weyn ayay gaartay tan iyo markii uu bilaabay hogaaminteeda ciyaaryahankii lejanka ahaa kabtaankana uu ahaa kooxda barcelona ee la yidhaahdo shafi laakiin horyaalka wadanka ingiriiska ayaan markaa ku bilaabi doonaa oo kulamada qaarkood ahaa kulamo aad u adag arsenal iyo newcastle united ayaa kulmay laba iyo eber waxaa ku badisay kooxda arsenal bukaane saka ayaa ka mid ahaa ciyaaryahanada goolasha dhaliyey crystal palace iyo kooxda astonvilla ayaa ishaleelay labada kooxood waxaa kala hogaaminaya stephen gerard iyo weliba ciyaaryahankii la dhihi jiray markaa kooxda arsenal u dheeli jira patrick fiera gerard waxa uu hogaamiya astonvilla halka patrick fierana uu hogaamiye crystal palace kulankaas laba iyo hal ayuu kusoo dhammaaday oo astonvilla ayaa ku badisay stephen gerard waxaa la arkayay isagoo aada u dabaaldegaya kooxda liverpool ayaa iyana southampton la kulantay afar iyo eber ayaa lagu xaaqay kooxda southampton oo liverpool ayaa ku adkaatay chelsea waa loo soo dhowaaday sidoo kale kooxda la yidhaahdo norway city iyo kooxda werferhanto wonders ayaa iyana kulmay eber iyo eber ayay ku kala tageen kooxda briton haf albion iyo kooxda ladies ayaa iyana kulmay way isku adkeeyeen kulankaasna waxa uu kusoo dhammaaday eber iyo eber horyaalada kale haddii aan fiiriyo kooxda la yidhaahdo deportivo alvis ayaa laba iyo hal waxaa kaga badisay kooxda saltafigo oo saltafigo ayaa labada gool ku badisay valencia iyo kooxda real volocano ayaa kulmay hal iyo hal ayay ku heshiiyeen malorka iyo katef oo kulmana eber iyo eber ayay ku kala baxeen kulankii ugu dambeeyey oo xalay shan sac la dheelana waxa uu dhex maray kooxda la yidhaahdo valarial iyo kooxda barcelona saddex iyo hal waxaa ku badisay kooxda barcelona guul muhiim ah ayay barcelona u ahayd guushan imboli iyo fiorentina ayaa kulmay laba iyo hal waxaa ku badisay kooxda imboli kooxda sambadoriana firona ayaa saddex iyo hal waxaa ku badisay kooxda sambadoria xaaladii adkeyd ayaa weli sii haysata kooxda yuventus oo markii kulan ay la dheeshay hal iyo eber ayaa looga badshay kooxda yuventus natiijadana uma roonayn kooxda inter milanna guulaheedii ayay sii wadataa iyo horyaalka sanadkii labaad inay difaacato oo kooxda la yidhaahdo fanensi ayay laba iyo eber ay kaga badisay haddii aan fiiriyo kulamada laga dheeli doono horyaalada qaarada yurub kulan soo dhici doona ko iyo tobanka ko iyo tobanka ayaa badanaa la wada dheeli doonaa ciyaaryahan ciyaaraha ko iyo tobanka soo dhacaya kooxda la yidhaahdo branford ayaa la kulmi doonta kooxda everton isla waqtigaas waxaa soo geli doona bernley iyo kooxda tottenham la yidhaahdo waxaa kaloo soo gelaya kooxda la yidhaahdo lester city iyo kooxda watford isla wakhtiga oo shanta galabnimo ah kulan adag baa jira oo u dhexeeya manchester city iyo kooxda westerham oo aad looga yaaban yaho ka mid ah kooxaha kooxaha magaalada london ka dhisan kulanka ugu adag ayaa iyana waxa uu dhex mari doonaa caawa hal saac iyo bar kooxda chelsea iyo kooxda manchester united taa waxa ay tahay marka laba kooxood oo magaalada london ka dhisan iyo laba kooxood oo magaalada manchester ka dhisan ayaa ayaa isku aaday oo westerham oo london ka dhisan ayaa manchester city ku dhici doonta chelsea oo london ka dhisan ayaa iyana kooxda manchester united oo magaalada manchester ka dhisan ayaa iyana ku dhici doonta haddii aan fiiriyo dhinaca horyaalka wadanka sbainna kooxda real batis ayaa la kulmi doonta kooxda leventa tobanka galabnimo kooxda la yidhaahdo sbanyol ayaa la kulmi doonta kooxda la yidhaahdo real shoshidad kates kooxda la yidhaahdo ayaa atletico madrid la kulmi doonta caawa sideeda iyo barka ama laba saac iyo bar real madrid iyo kooxda la yidhaahdo zavilia kulankaas aad buu u adag yahay xilligii barcelona xalay ay soo gashay ayuu soo geli doonaa shan sac oo habeennimo ayaa kulankaas la fiirsan doonaa haddii aan iska soo koobana kulamada talyaaniga kuwooda ugu waaweyn ayaan fiirinayaaye ac milan ayaa sasuulo la dheeli doonta ko iyo tobanka galabnimo sidoo kale rome iyo kooxda turin oo ay isku garoon yihiin kooxda yuventus ayaa kulmi doona caawa sideedda habeennimo kulan kale oo adag baa jira oo caawa afarta iyo shan iyo toban daqiiqa soo geli doona kulankaana wuxuu u dhexayn doonaa napoli iyo lazio waagainta ciyaarihii aad baad umahadsantah cabdisaakshiino iyo ciyaarihii ayaa ugu dambeeyey barnaamijka sahanka raadiyaha inta aan mar kale kulmayna hadduu alla idmo nabadgelyo